بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa dersigii saddexaad kitaabka la yidhaahdo safiinat najaa faslun haadaa faasilun kani waa mid wax kala saaraya faslun haadaa faasilun calaamaat اlbuluuqi qaan qaangaarka qaangaaridda ama buluuqa iyo qaangaaridda calaamaadkeedu halaaثun saddex wey saddex calaamo mid ka mida markii la arko waxaa meesha imaanaya buluuq qaangaarkii baa xasilaya calaamaddiisii baa la hayaa haddii saddexdii calaamaba laba calaamo oo ka mida la arkana waa sidoo kale ama dadka saddexda calaamaba leh ay saddexdiiba arkaan fasalkan ou ku furfurtay musanifku waxaa la yidhi safiinihiisa fi اftitaaxi اlmusanifi raximahu اllahu tacaala safiinatahu lmubaarakata safiinihiisa aan la barakeeyey furfurashada uu ku bilowday fasalkan xagga axkaamta waxay tusinaysaa baa la yidhi sida fiqigiisa iyo garashadiisa u xeel dheerayd sheekh maxaa yeelay buluuqii buu ka bilaaba calaamaadkiisa sababtu waa maxay sharciga ayaa takliifka qofka la takliifiyo mukalaf yahoo la mashaqeeyey wuxuu ku xira ta waajibaadka iyo muxaramaadka iyo waxaas takliifkay ku xiran yihiin qofku markuu takliif gaaro qaan gaara baa laleeyahy waxaasaa ku waajibay waxaa inuu ka tagaa xaaraam wey waxa waa inuu ka tagaa waaye waxaa inuu sameeyey xaaraam wey marka faraa-isha iyo axkaamtu qofka muxtalimka ah ee qaangaara ee caaqilka ah bay dushiisa ahaanaysaa ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yihi raximahu llah ajmaca alculamaau culimmadu waxay ku ijmaaceen ixtilaamka ama qofka dhadhabidda uu arko rag iyo dumarka u doono ha noqdee mar hadduu calaamadda arko cibaadaadkii baa waajibay xuduuddii baa waajibaysa laasimaysa axkaamtii kaleo dhan baa meesha imaanaysa waaye marka mukalafiintabaa waxaa lagu mashaqeynaya oo ilaahay ka dalba ka dalbayaa maa fiihi kulfatun wax kulfa ku sugan tahay oo mashaqa ku sugan tahay oo inay sameeyaan baa laga rabaa ama inay ka tagaan caqli waa inuu jiro qaangaar waa in la helo xawaastii qofku waa inay joogto wax maqlay maalan xawaasti waa inuu joogto oo hadalka ku fahmi lahaa dacwadiyo diintu waa inay gaadhay qofku hadduu mar daarulislaam meel muslim joogo daarulislaama uu joogo waxaa loo ictibaarinayaa qof dee diinkii gaaray diinkii in la gaarsiiyey oo gaadhay xagga xukunka insaanka ama qofka jooga daarul islaam meel ka baxsan in diinkii la gaarsiiyey loo ictibaarin mayo ilaa diinku inuu gaaro qof muslima xaggiis ka soo gaaro shakli iyo qaab mubaashirah qofkii baa la hadlay ama khayru mubaashir weeyaanoo warqad iyo khidaab iyo hadal iyo waxba u diray walow biwaasitati wasaa'il ilclaam qalabkan lagu xiriiro hadduu kula xiriiro qofka kula sheekayso diinta iyo dacwada iyo towxiidka ku gaarsiiyo dee waa la gaarsiiye qofkaas laakiin qofkaa diinta gaarsiinaya waa inuu yahay qof diinul islaamka uga waramaya sidii saxda ahayd suura saxiixa hadduu qaab suura musha mushawasha qaab foolxun oo islaamkii la ceebeynayo isagoo islaamnimo sheeganayo muslim baan hayla hadduu uga warbixinayo qofkaa loo sheegay waxba ma gaarin ilaa islaamka saxda lama gaarsiina waxaa jira marka saddex calaamo baa la sheegayaa laba ka mida ragga iyo dumarku waa wadaagsadaan calaamaha lagu qaangaaro mid ka midana dumarkaa gaar la ah oo waa dhiigga caadada ah dayib a- midda koowaad calaamadda koowaad tamaamu khamsa casharata sanatan tamaamu alawal kan u horeeya waxa weeye tamaamu khamsa casharata toban iyo shan taam noqoshadeed sanatan oo min sana sanad ahaana shan iyo toban sano inay qofka u buuxsanto fidakari kii labaa u taam noqoto iyo waluntaa tii dhadigay qofku haddou shan iyo toban sano u buuxsamaan sanadkuna waa midka qamarigaayo dayaxa ah ay u dhammaadaan marku la dhalay oo uurka ka soo wada socmay oo hooyadii dhashay dabadda wada yimid baa laga bilaabayaa markaasaa ilmaha loo calaamadinaya si- si ilmo kasta markuu qaangaaray loogu sheego markaas marka ku shan iyo toban sano ah haddii la gaaro shan iyo toban sano oo qamariye ah na weeyaane calaamaddii qaangaarka qofka waa waa hela waa qaangaar shan iyo tobankaas sano qaangaariddaas ma taxdiidiba waa inay buuxsamaan maalinaysan ka dhimanayn mise hal maalin hadday ka dhiman tahay waa iska qaangaar waa inay buuxsamaan baa la yidhi waxaa dhacday dagaalkii khandaq ama ghaswat lkhandaq calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa loo keenay ama u yimid dhalinyaro afar iyo toban aan weli qaan gaarin oo shan iyo toban sano aan gaarin cabdullaahi bin cumar baa ka mid ah afar iyo toban sano jir dagaalkii looma ogolaan ilmaa tahay baa la yidhi maadan qaan gaarin caruurta lama dagaalgelinayo markaas hore oo loo keenayo waa dagaalkii uxud markaan dambe oo khandaqana isagoo shan iyo toban sano u yimid markaasuu u ogolaaday nebigu calayhi salatu wasalaam shan iyo tobankaas sano marka saasaa ay calaamadda u tahay imaamu shaafici wuxuu yidhi nebigu wuxuu celiyey calayhi salaatu wasalaam toddobiyo toban saxaabadii ka mid a oo afar iyo toban sano jiro ah maadaama nebigu u arkay inaysan weli qaangaarin sanadkii dambe markii loo keenay iyagoo shan iyo toban sano jirana waa u ogolaaday zayd binu thaabit iyo raafic binu khadiij iyo cabdullaahi binu cumar baa ka mid ahaa kadaa fii muqni lmuxtaaj lishirbiini muqni lmuxtaajka saasuu ka soo raray shaarixani shan iyo toban sano taam noqoshadeed wey da-daas lagu qaangaarayo waa markaan calaamad kaleo ka horreysay oo lagu qaangaaro aan la helin shan iyo toban sanoba intaan la gaarin calaamadahan saddexda ah qeyb kaloo ka mid a haddii la arko isagoo aan shan iyo toban sano gaarin dee waa qaangaari qofki calaamad kale ka soo hormadhay shan iyo tobanka sano ee shan iyo tobanka marka qaangaarku noqonayo calaamad u noqonayo waa markaan calaamad kale oo calaamaatulbuluuqa aan lahaynin ee haddii gabadhii dhiiga caadada aragto iyadoo shan iyo toban sano aan gaarin ama wiil iyo gabar mid kasta ha noqday ixtilaam iyo dhadhab ay arkaan gaariddan da-da shan iyo toban sano cibro ma leh lana fiirsan mayo ijmaacan culimmaduna waa ku ijmaaceen taas kamaa fii takmilati fatxi lmulhim kitaabka fatxulmulhimka la yidhaahdo takmiladiisa saxiix muslimka sharxa sidii ku sugnayd calaamadda kore ugu horeysa shan iyo toban sano wey calaamadda labaad walixtilaamu ixtilaamid weeyaan qofkiibaa ixtilaamay qofka ixtilaam waxa la yidhaha qofka naa'imkaada hurda waxa uu ku ixtilaamayo waaye ixtilaam oo fi dakari ahaaday kii labaa iyo waluntaa tii dhadigeyd litisci siniina litamaami tisci siniina sagaal sano dhammaystirankood sagaal sano markay taam noqoto haddou wiilkii ama gabadhii arrintaa arkaan waa qaangaarin qofkii hurday baa wuxuu arka ixtilaam ahaan jimaac iyo waxaas jimaac isagoo samaynaya ama markaa biyo ha yimaadeen ama yaysan imaan buluuq iyo qaangaar baa meeshaa jooga ixtilaamkaas markaas biyaa yimid walmuraadu bihi huna alimnaa wey ixtilaam biyihii baa yimid menidii baa timid sagaal sano markay u buuxsantay waa calaamadda labaad sagaal sano oo qamariyaa weeyo dayaxa middaa wey maaha middaan kale oo taariikhda saxda ay hagaagsanoo diintu sheegayso waa middaas middaan kale waa iska isdilaax kale miilaadiga ah midda in warqadaha lagu qorto oo la hirgeliyo oo la faafiyo mudanna waa taariikhdan hijriga ah tan soonku ku xisaabsan yahay oo xajku ku xisaabsan yahay oo qaangaarku ku xisaabsan yahay waa iyada weeyaan manidaa hadday ka timaado qaangaarkii baa dhacay manidu meeshii loogu talagalay hadday ka timid waa ku qaangaari qofku meel kale haddii manidii ka imaanayso jirkiisaa meel kaleo jirkiisa daloosha meeshii horeo loogu talagalay oo awal caadada ahayd inay ka timaadaan ay xidhan tahay ilaa qofba inta meel kale laga daloolinaya ama meel kale waxaa laga yaaba meeshii asalka ahayd inay xidhan tahay waxba ka imaanay haddii asalkii xidhan yahay meel kale ay ka imaanayso waa ku qaangaaraya mani mar hadday timid soo jeed iyo hurdo jimaac iyo keyr mid kasta ha ku timaad waidaa balaqa aladfaalu minkum ulxuluma xuluma falyasta'dinuu casharkeena caawa tafsiirka suurat nuur baa ka qaadan doonaa insha allah taasna halkaasaa la dhig calaamadda saddexaad waxa weeyaan waa alxayd marka sagaalkaas sano horta oo wiilku gaaray ama gabadhu macalaa jihati taxdiid ba waa inay buuxsanto mise waa cala taqriib in loo dhowaado haddii maalin iyo laba ya ka dhiman tahay dhib ma leh sheekhulislaam zakariyol ansaari wuxuu yidhi waa taqriibiya sagaalka sano wax yaro hadday ka dhiman yihiin aan dhib lahayn waa iska gaaray wey ibnu xajarna waa ku raacay tuxfa waaye rimliguna baabulxayd markuu marayay nihaayaha isna sidoo kale laakiin rimligu marku marayay sharidda wuxuu yidhi waa taxdiidiyo waa inaan hal sac ka dhimanayn khadiibku muqniga isaguna wuxuu yidhi waa taxdiidiyo waa inay buuxsantay qulyuubiga iyo bayjuuriguna sidoo kale taxdiidiyadaasay ku sheegantay waa inay buuxsantay wey taxdiidiyadu macnaheedu walawjahu al asaxu sidaa xooga badan taqriibi ha laga dhigaal taxdiidiyaan laga dhig laba saac iyo saddex saac iyo lix saac iyo maalin waxaas ka dhiman yihiin dhib ma leh waa sidaa hore zakariya lansaari iyo ibnu xajar iyo ay mareenoo imaamu nawowigana asax buu ka cabiray majmuuciisa taasna halkaasaa la dhig calaamada saddexaad waxaa weeye walxaydu u fiirsada xaydka weeyaan dhiga caadada tan dumarkaa gaar u leh labadaa hore rag iyo dumar waa ka dhexeeya tanna dumarkaa gaar u leh dhiga caadada weeye filunha tii dhadigay litisci siniina sagaal sannood buuxsankeed dhiigga hadduu yimaado sagaal sano oo qamariye ah oo dayax loo tirinayo bisha bishii buuxsanta iyo tii sagaal iyo labaatan noqoto taas baa loo tirinaya gabadhaa waa qaangaadha markaas tanna sidoo kale sagaalka sano taqriibiye ka dhig muddo yaroo xayd iyo dhiig aan u wada waasac noqonayn haddii ay ka hadhay lix iyo toban beri wax ka yar shan iyo toban beri iyo afar iyo toban beri iyo waxaas haddii ka dhiman tahay qaangaaridii gabadha waayo waa qaangaadh waa qaangaadh gabadhii haddii uur lagu arko uurkaas uurkaa lagu qaangaaraa madhabkeennu ma ahee laakiin calaamad buu u yahay inay qaangaadhay uurkan ka hor inay qaangaadhay ba calaamad u tahay ee uurkaa qaangaarkiiya maaha oo lagu qaangaari qaangaaridu waa ka soo horreysay ayib masaladii saddexaadna waa taas masalo kaloo muhiima halkaan ka sheegayaado waxaa fardu kifaaya ah oo dadka waalidiintaada oo caruurta dhalay far faral ku ah fardu kifaaya ah caruurtooda inay amraan salaada iyo wixii salaada loogama maarmaan u ah sida weese qaadashada iyo wixii la mid a tu weesaysta tukada in la yidhaahdo waa waajib saaran waalidka waa goorma ilmuhu waa toddoba sano mar hadduu gaaray wiil iyo gabar kuu doono ha noqdo tamyiizna ay leeyihiin toddoba sano qof gaaray aan tamyiiz lahayn maaha toddoba sano gaaray tamyiizna waa leeyahy waxbuu kala garanaya tamyiiztuna maxay ahayd xaddeedu tamyiizta xaddeeda waa soo marnay darsiga hore aan kusoo sheegna maxay ahayd waa inuu ilmuhu keligii wax cuni karo keligiis wax cabi karo keligiis istijaysan karo ha halmaaminina tamyiizti wataas intaa hadduu gaaray wey toddoba sanana gaaray salaada waxaa la mid a waxyaalaha kaloo sharaacida diinta daahirkaayo sida soonka iyo wixii la mid hadduu ilmuhu soonka awoodi karo soon baa la leeyay weliba amar inaa amarka ilmaha saadhid baa lagaa rabaa maca tahdiidi goodina a ku dadhid tuko oo iska dabacsan maaha maxaa la dhahayaa weligu waa inuu yidhaahdo bian yaquula alweliyu lilwaladi weligu ilmaha waa inuu u yidhaahdo salli tuko wa ilaa haddaadan tukan darabtuka waa ku garaacaya taasaa la rabaa kitaabku waa kitaab weyn safiinuhu ha yaraysan masaa-ishii waaweynado kutubta kale saa usoo raraya shuraaxda waalidka waxaa kaloo waajib ku ah tacliimul waladi ilmaha inay baraan ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed wulidda in lagu dhalay bimakat ilmaha u sheeg nebiga magaala magaalada makaa lagu dhalay nabiga xaggee lagu dhalay maka almukarama sax weeye waa sheegteen makana laga soo saaray oo laga soo diray rasuulnimadiis wamaata una ku dhintay fi lmadiinati magaalada madiinatu lmunawara wa dufina lagu aasay fiihaa xaggee madiina madiinana lagu aas intaa ilmaha inaa badhi waa waajib waa lagama maarmaan waa yahay masaladaa weynna halkaasu inoo ku sheeg waalidka waxaa kaloo waajib ku ah iska jir ilmaha inay ku garaacaan arrinkii la amray hadday ka tagaan garaacid oo aan dhiig ka keenayn oo aan laf jebinayn toban sano markay gaaraan toddobada iyo ilaa tobanka amarka iyo tahdiidka iyo goodigaa lagu wadayaa hadday gaaraan toban sano oo sagaal sano markay buuxsantay tobankii galeen marka waa in lagu garaaco leanna waa sii weynaanaya hadhowna lama loodin karayo intaanay qabasho leeyihiin iyo layli wanaagsan iyo waddada mustaqiimka inay ku toosaan wakaa walilmucalimi aydan masaa'il baan qabanaynaa maanta insha allah mucallimka waxaa u bannaan alamru isagu inuu amro ilmaha yaryar uu mucallimka u yahay tukada salaada tukada ayuu leeyahay waaye la darbu laakiin isagu kuma garaacayo salaadda isagu salaadda ku layn mayo ilaa biidnil weliyi weligu inuu usoo ogolaaday mooyaane weligii ilmaha hadduu usoo ogolaaday salaada inuu ku garaaco markaa waa la ogolyahy zawjka gabadha qaba xaaskiisa salaadda wuu amrayaa la darbu laakiin kuma dili karo iyana ilaa biidnil weliyi weligu hadduusan soo ogolaan in salaadda hadday ka tagto ninka qaba u fasaxay inuu ku ku ku dilo so masaa'il waaweyn maa waaye waxaa la mid oo ilmihii la amrayaa oo salaada sideedii oo kale loo amrayaa cadayga cibaadadaa lagu sii layliyayaa layli masaa- masaa-ishaana mustafaadan min alkaashifati kaashifu sajaha baa laga soo xigtay kasoo qaatay waa sharax safiinaha faslun haadaa faasilun kani waa fasal fasal wax caddaynaya kana weeyaan shuruudu ijzaa'i اlxajari dhagaxa gudidiisa shuruudiisu shu- sha- dha- dhagaxa ijzaau lxajar shuruudu ijzaa'i اlxajari dhagaxa gudidiisa gudiddaa shuruudeedu hamaaniyatun sideed wey markii laysku idaafeeyo kelimaadka carabiga gadaal gadaal baa saa loogu macnaynaya shuruudu keligeed macnayn mayse ijzaa keligeed macnayn mayse alxajar ku xir shuruudu ijzaai lxajari dhagaxa ka bilow gudidiisa gudidaas shuruudeedu hamaaniyatu muxuu dhagaxu gudayaa istiju dhagaxu markuu booskii biyaha kuu gelayo iyo dhagaxa wixii la macnaayo la mid a shuruud sideeda buu kitaabku isagu u qoray wixii lagu daroo kale waa gaarkeede shuruuddaasaa jidha markaas shuruuddii baa iska fiirinaysa waxaa fiican qofku inuu dhagaxa waxa iskaga mariyo ka bacdina biyo ka dambaysiiyo hadduuse labadooda mid ku kaaftoomayo biyaha fiican inuu ku kaaftoomo waa fadli badan dhagaxa marka la isticmaalayana in biyo la waayey ma aha isagoo biyo haysta buu dhagaxa isticmaali karaa biyahana iska badeyn karaa shuruudda hadduu ilaaliyo ee biyo waayey shardi uma ah istijadu arkaan bay leedahay waa afar kow mustanji kan istijaysanaya waa shaksiga istijaysanaya mustanjaa minhu kan laga istijaysanayo waa najaasadii soo baxday ee qoyanayd mustanjaa fiihi kan isaga loo istijaynayo waa meesha ama kaadidu ka timid ama saxaradu ka timid mustanjaa bihi waxa lagu istijaysanayo kan lagu istijaysanayo waa biyo ama waa dhagax ama dhagax wixii la mida usoo fiirsada in la istijaystaa waa waajib najaaso mar haddii qofka ka timi mar waa waajib marna waa iska sunni waxaan qoyanayn baa ka yimid ee qallalan mar waa xaaraan waana asaxaysaa wax la soo dhacay buu ku istijaysanaya biyo booliya iyo dhagax booliya iyo wax la mida dee ma u laha isagu waaye masaa-ishaasna waa taas mar waa xaaraan mana ansaxayso wuxuu ku istijaysanayaa shay madcuum oo la cuno oo muxtaram ah cunada la cuno muxtaramka ah kimistaas iyo rootigaa iyo wax la mid oo kale tusaale ahaan oo xurmada lahayd buu wixii iska marinaya lama ogola wixii imaan jiray qofka hadday ka yimaadaan sida kaadida iyo saxaarada baa ka isijaysan wax naadira hadday ka yimaadaan inta badan ayman sida dhiig iyo wixii la midana waa ka isijaysanaya labadaba waa ka isijaysanaya arrimahan oo dhan cibaadadaadi iyo daharadaadi bay la xiriiraan masaladaasna waa taas biyo o dhan buu ku istijaysan karaa hadday doonaan zamzam ha noqdeen biyaha in lagu istijaysto innaga khaasna kuma ahee awal bay jiri jirdhay ee ummaddan waxaa ku khaasa dhagaxa isticmaalidiisa waa rukso laynoo ogolaaday oo laynoo ruqseeyey shuruuddii markaa halkan ka qabso an yakuuna waa inuu yahay kaa lagu isijaysanayaa bihalaathati axjaarin saddex dhagax dhagaxan iyo wixii dhagax macnihii qaba waa shay kastoo qaalic ah oo najaasada fujinaya oo daahir ah baa la mid a sida qoryaha geedaha qoryahooda iyo kartoon adag iyo wixii la mid a saddex dhagax waa inuu yahay ama saddexdaa shay muhimaddu dhagaxyada maahae waxa weeyaan saddex jeer waa in meesha la mariyo kii hore oo najaasadu taabatay ku celin mayse dhinaciisa kale hadduu doona hal dhagaxo saddex dhinac le wey saddex marin waa in la helo uu mariyey meesha ku masaxay hal mar markuu mariyay haddii meeshii nadiif noqotay khasab weeye saddex inuu gaarsiiyo kama yarayn karo meeshii xataa nadiif noqoto labo kuma joogsan karo kow kuma joogsan karo saddex waa inuu gaarsiiyo lanna waxa wey tirada la sheegay sharcigu sheegay ama ziyaadadaa la diidi lahaa ama nuqsaanta ziyaadadii markaa dalkan lama diidine lagama yarayn karo wey dhagaxa tiradiisu madluub maahe waxa madluubkaa waa cadadulmasaxaat masixidda tiradeeda wey hal dhagaxoo saddex daraf leh waa ka waa isticmaali ka dhaa saddexda dhagaxbaasi ka fiican hal dhagaxoo saddex daraf leh waa an yunqiya waa inuu ku dahiro qofka mustanjigaayo isijaysanaya almaxalla maxalkii wax laga tirayey waa inuu ku dahiro anqa yunqiya an yunqiya waa inuu ku nadiifiyo ku dahiro kii isijaysanayay masaxayo dhagaxa uu meesha marinayo almaxalla meesha la marinayo shardigii labaadna waa kaas meesha la marinayo waa waa meeshaas wax ka yimaadeen hore iyo gadaalkay doontaa noqoto haddii saddex dhagax markuu meeshii mariyey ay weli isa nadiif noqon wuu wadayaa boqol dhagax baa hagaadha hadday rabto waa lagu wadayaa tiro isdheer baase fiican inuu ku joojiyo marka u dambaysa dhagaxa markaa meeshaa najaasadaa marisay oo qofku marinayo dhagaxa inuusan meesha ka qaadin baa fiican misna kusoo celin wixii baa ku tirtirmaya hadduu saa sameeyana biyaha lagama maarmaa noqonayo wa an laa yajifa waa inuusan engegin annajaasu najaasadiina waa inaysan engegin dhagaxu markuu wax tarayo iyo wixii la mid a oo lagu isijaysanayo najaasadu waa inaysan engegin kaadi baa ka timid waana qalashay dhagax muxuu ka qaadayaa waxba wixii kaleoo ka yimid sidoo kale gadaal hadday qalalaan dhagax waxba ma tarayo ma zuulin karo waxba kama qaban karo taasina wata awal haddii inta kaadi ka timid uusan dhagaxii marin kaadi dambe ka timid oo intii kii hore gaare ay gaadho qoyso dhagaxu marka dambe waxa waa taraya waa isticmaali karaa waaye masaladaasna wataa biyaha medida la yidhaahdo iyo wadida mani waa midda binu aadamka laga abuuro laba biyood oo kaleoo medi iyo wadi la kala yihahdaa jira ma sida kaadida loola tacaamulaya mise maya sida kaadida loola tacaamulo najaaso laga soo qaadoo laska laga isujeysto wey la yska dhaqo walaa yantaqila shardiga afraad waa inuusan guurguurin wixii soo baxay naj wa- walaa yantaqila wa allaa yantaqila waa inuusan guurguurin annajaasulkhaariji bay ka dhiganta najaasadii soo baxday waa inaysan guurguurin ee qoyanayd markuu baxayay intay taabatay oo madhay mooyaane meel kale waa inaysan u guurin kaadidii ka soo baxaysay hadduu booskeeda ka tagto meel kale ku dhacdo intiqaalka ay samaysay awgeed biyaa lagama maarmaan noqonayo waayo walaa yadraa allaa yadraa waa inaysan soo darin calayhi maxalka dushiisa aakharu najasun aakharu baa lasoo qadaraa najasun aakharu baa lasoo qadaraa najaaso kale waa inaysan soo darin najaaso kale waa inaysan soo darinin aysan imaan wey meeshii kaadidu ka timid ama saxaradu ka timid najaaso kaloo ajnabiya weeye ma- waa inaysan imaan oo kusoo duulin qofka loogama jeedo qofka waa ina isaga mar kale wax ka imaan hal san haddaadan biyo helin mar kasta markii wixii ka qofka ay ka yimaadaan dee dhagaxii buu isticmaali karaa la dhihi la- waa inaan wax kale imaan dad baa moodaya isaga maaha najaaso kaloo ka- meel kale ka timid weeye oo ajnabi ka ah meeshii waa inaysan ku dhicin dhagax la marin lahaa marka hadday ku dhacdo mid kale oo ajnabi ka ah biyaa lagama maarmaan noqonayo maalan isaguba hal ahaadee najaaso kaleo meel kale ka timid baa kusoo duushay oo meeshii ku dhacday ama cid kale dhiiggeed ama najaasadeed ama kaadideed ama isaga mid ka timid oo dhulka ku dhacday baa dib ugu soo noqotay taas waa inaysan dhicin marka taasina wata shuruuddii waxaa ka mid a walaa yujaawiza wa an laa yujaawiza waa inuusan tallaabin kan soo baxay safxatahu qofka beryihiisa iyo waxashafatahu cawradiisa dakarkiisa waa inaysan dhaafin baryaha qofku markuu taagan yahay inta isdaboosho wixii gadaal ka yimid waa inaysan dhaafin markii dhagaxa wax tarayo xashafadana inta hore waa inaysan dhaafin waa haddou ragya hadday intaa dhaafaan biyaa lagama maarmaan noqonayo biyo baa lagama maarmaan noqonayo ayib masaladaasna wata shuruuddii baa weli kuu socoto sideed bay ahayd tii toddobaad waata walaa yusiibahu waanlaa yusiibahu waanlaa yusiiba waa inuusan asiibin hum maxalka maa un biyo qaliilun baa lagu daraa biyo yaroo aan wixii ku kaakicinaya meesha waa inaysan taaban meeshii dhaga dhagaxa loo isticmaalayey biyo hadday gaaraan biyihiina aysan kaafi ahayn oo biyo nadiifinaya ahayn nijaasadii bay kaakiciyeen keliya marka waxba ma tarin waaya maalan gadaal wuxuu rabay inuu iskaga tiro dhagax iyo wixii la mid a wixii gadaal ka yimid horeyna wuxuu rabay biyo inuu isticmaalo biyihii horey uu isticmaalayay baa gadaal wax ka gaareen qoyaanki najaasadii ba isku kaakiciye ma asaxayso markaas biyahaas yaroo aan meeshii kaafiga ahayn waa inaysan meeshaas siibin taasna halkaasaa la dhig walaa yusiibahu maaun meeshii loo isijaynayey wax ka yimaadeen waa inaysan asiibin maaun biyo waa kii isijaysanayey wey wa an takuuna waa inay tahay alaxjaaru dhagaxyaduna daahiratan dhagaxyadu waa inay yihiin kuwa daahira dhagaxyadu waa inay daahir yihiin la isticmaalayo waxaan lagu isijaysan karin dhagax najaaso ah mutanajisa macnaha najaaso leh kow digadii iyo wixii la midka ahaa saaladii iyo waxaas waxaasoo dhan ma asaxayso saxaabi baa nabiga u keenay saddex dhagax nabigaa u dirsaday saddex dhagax soo laba dhagax ibuu u keenay kii saddexaad buu raasho waa soo waayo xabad digaabuu soo qaado waa u keenay labadii dhagax buu nabigu qaatay digadiina waa iska tuuro alxamdu lilah yahdiikum allahu waslxu baalikum taasina wataa waxaa la rabaa binu aadamku waxay cunaan laguma isijaysan karo iyo jinku waxay cunaanba lafaha iyo waxyaalaha noocaas waa inaan lagu isijaysan digada iyo waxaa la tilmaamayaa dee waxaas iyagaa isticmaala oo qaar xoolahooda u isticmaala walaalihin jina dacaamkoodii weeyaa la yidhaahaa waxaas ha kaga tirinina waxyaalaha aan la taaban karin waxaa ka mid a oo aan najaaso loo dhoweyn karin kutubta cilmigaayo cilmiga sharciga waraaqadaha lagu qoray tafsiir baa ku qoran xadiid baa ku qoran fiqhi baa ku qoran aalla ku qoran cilmu aal naxwihii iyo wixii la mid carabiyadii sarfi iyo naxwihi wixii la mid lama ogola in waxaa la mariyo iyo in la dayacatoona taasna halkaasaa looga tegaya waaya qofku istijada soo u wado xaggee lagu joojinaya manihiisa markay qaalib u noqotay najaasadii inay dhammaatay buu joojinaya markuu biyo isticmaalayay wey rag hadduu yahay meeshii uu wax ka dhaqayay markay isdhodubkii jirkii waa adkaaday saa meeshii u marmarinaysay oo khushuunaya adaygu ka dareemo bes dumarkuna say meesha u dhaqayaan jileec markay ka dareemaan bes halkaasaa lagu joojinaya in la dhahayo intaasoo daqiiqo wad iyo intaasoo biyaha isticmaaliyo maaha hadduu qofku isijaysay gacantiisa uu meeshaa ku dhaqay inuu uriyo lama rabo oo ursado hadday sameeyo hadda wax uga soo uraanna daliil waxay u tahay meeshau dhaqaya inay weli najaasa ka jiro maye waxay daliil u tahay inay gacantani najaaso ay tahay najaasaysanta najaasa la socoto waa inuu dhaqo laakiin meeshau dhaqayay najaaso lagu xukumi maayo sharcigu waa iska fududeeyey arrintaas maadaama la yidhi dhagaxba wax looga tiro dhagax ilaa wax ma zuulin karee ya gacanta weeye gacanta ha sii nadiifiya laakiin meeshii ku noqon la dhihi maayo masaladaas noo taa masalada kale waxa weeyaan oo iyana muhiimka ah inuu wixii iska hubiyo ka soo dhammaadaan dharkiisa iyo jirkiisa kale ka ilaaliyo inay taabtaabtaan oo cadaabulqabriga badankiisuba waxaa laleeyahay kaadidaasi waxaas aan la iska hubinayn inuu ka yimaado baa soo aroodhay waaya oo nabigaaba soo maray calayhi salaatu wasalaam laba qabri oo la cadaabayo wuxuu yidhi waa la cadaabayaa wax weynna loo cadaabamaya se iyaga la ahayd midkood kaadida iskama ilaalin jirin midka kalena dadku isku diri jiray ayib masaladaasna wata qofku markuu meesha xaaji gudashada tegayo kaba ha gashado madaxana ha asturto sida fiican iyana halkaasaa la dhig si aysan cagihiisa najaaso u gaarin kaba ha gashado ayib masaa-ishaasoo dhan buu inoo sheegayaa markuu xamaamka gelaya ama meel xaaji gudasho u tegayo lugta bidixdaaba horgelinaya markuu soo baxayana midigtuu soo hor saaraya wixii magac ilaahay ku qoran yahayna wuu iska dheeraynaya jeebabka iyo warqadaha hadda ugu qoran yihiin magaca ilaahay iyo wixii la mid a magaca rasuulka iyo magac kastoo mucadama wuu ka saaraya fargashigiisa haddii magacyadaa fiican ku qoran yihiin wuu iska saaraya ilaa nabigaa fargashigii iska saaray muxamedu rasuulullahi baa ku qornay alayhi salaatu wasalaam isagoo galay hadduu ogaado fargashiga la socdo xagga inta u rogaba waxoogaa saas kafka ugu qabanaya u asturaya xamaamka iyo meelaha markuu gelaya xaaji gudashada hadday doonto baadiyaha noqoto bismi illaahi buu dhahaya allaahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhaba'ith marada markuu fadhiisanaya hal mar iska siibi maaye hadba intuu sii dhowaanayo maradana korba usii qaadaya qibladana waa inuusan qaabilin una daba jeedin oo kaadi iyo saxro midna la qaabilin ulana daba jeedin hadday meeshu suuli tahay dhib male laakiin hadday meelaha kaloo bannaan tahay maya hadduusan saatir helin wax asuraho ka xiga oo uluthay diraac dhan dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii waayahay xaaji gudashada markuu qofku ku jiro hadal lama rabo salaan iyo alxamdu lilaah iyo waxba dhihi maayo mu-aadinkii aadaanka hadduu maqlo iyo waxba ka daba akrin maayo saasuu samaynaya gacanta bidixdaabuu ku istijaysanayaa dii bidixdu ay u joogto isan ka goonay ama ka ciladaysnay midigta inuu isticmaalo ma fiicna kraahiyo laakiin qofka dhagax iyo waxaa isticmaalaya baa u baahanaya midigta inuu ay caawiso markuu ka soo baxana wuxuu dhahayaa kufraanaka baan ilaahu ku weydiisay dembi dhaafkaad alxamdu lilaahi allah mahad u ahaado aladii allahaasu adhaba canii iga tegsiiyey alada wacaafaani taasoo akhrisanaya ilaahay dembi dhaafka kufraan baan ku weydiisay qofka intuu xamaamka fadhiya waxay ka dhigan tahay dikriga ilaahay dee waa aamusnaa la aamus baa la yidhi mudda carabkiisa usan ilaahay xusin warbel ilahay dambi dhaaf weydiisa meeshaa kasoo baxday cabaar dhan baa halkan ku jira qofka maanto dhan meelaha joogaan ilahay marnaba xusayn ka war halkaanaa xoogaa ku jidha oo aan ilaahay xusin soo hadda ufraanaka dhe ilaahu dambi dhaafka baan ku weydiisa waaye gaboodfal buu isku nisbaynaya masaa-ishaas iyo kuwo kaloo badan ayuu sii qorayaaye intaas baynu hadda ka qaadanaynaa oo ina kaga filan darsigeennuna intaas ku egyahay wallahu subxaanah wa tacaala aclam bisawaab